kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaaday meel kastoo dunida daacaladeeda ay ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxaad naga dhagaysataan mawjadaha kaagaaban ee koob iyo sagaashan dhibic efemyada magaalooyinka qaar iyo bartaan ku leenahay internetka ee raadiyo dalsan gmail dot com qodobada wararka habeenigu waaweyn idiin haynana waxaa ka mid ah guddoonka golaha shacabka hogaamiyey in lix iyo tobanka xildhibaan ay laga soo doortay degmada ceel waaqa yihiin kuwa saxda ah ee laga soo doortay gobolka gado wasiirka waxbarashada soomaaliya oo sheegay inay khatar weyn kusoo waajahday qabashada sanadka ibtixaanka dugsiyada sare sababo la xidhiir dhaqaala la'aan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho diiwaangelinta murashaxiinta iyo shahaadaasiinta oo maanta ka bilaabantay magaalada muqdisho qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqgaalkacay oo aragtidooda ka dhiibtay doorashada maalinta shan iyo tobanka meyn la qaban doono maaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey dad ku dhintay gantaal ay rideen ciidamada ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcaddaa siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah teyda maya taada maya teena haa
kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado oo meel kastoo dunida ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxaana warka soo saaray cabdisalaam devo waxaana la socodsanaya anigu cabdiwahaab cirgujaa aan ku bilaabe guddoonka golaha shacabka oo go-aamiyey in lix iyo tobanka xildhibaanay laga soo doortay degmada ceel waqay yihiin kuwan saxda ee matalaya gobolka gado gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa go-aan ka gaadhay khilaafkii ka jiray xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay degmada ceelwaq iyo garbahaare war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha sheekh aadan madoobe ayaa waxaa markii hore lagu sheegay in xildhibaanada laga soo doortay degmada ceelwaq ee gobolkada ay habraaca doorashadii ay meelmariyeen uu yahay mid saxa islamarkaasina ay yihiin heer federaal mid ay isku raaceen warka ayaa waxaa lagu caddeeyey in xildhibaanada golaha shacabka ay sheegeen in lasoo doortay magaalada garbahaare aan aysan ahayn islamarkaasi ayna qaadan shahaadada hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal ayna doorashadu tahay mid musmaas ku dhisan gudoomiyaha sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin kuwa saxda ah kuwii laga soo doortay degmada ceel waaq ee gobolka gado gudoomiyaha ayaa xusay in doorashada xildhibaanada ceelwaq uu taageeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xilgaadhsiinta maxamed xuseen rooble waxaana gudoomiyaha dadka isku hayaa siyaasadda gobolka gado ugu baaqay in arrintaasi wadahadal lagu dhammeeyo si kasta ha ahaatee waxaa khilaafkaas muddo taagnaal soo gabagabeeyey maanta markii degmada garbahaare iyo gobolka gadood lagu kala doortay lix iyo toban xildhibaan kuwaasoo kala taabaxsan sida la sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo lix iyo tobanka garbahaare ay taageersanaayeen halka lix iyo toban kalena ula soo baxay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa ka digay inay khatar weyn kusoo wajahday qabashada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka sababo la xidhiidha dhaqaale la-aan wasiirka waxbarashada oo saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi
annaga ka wasaarad ahaan jaabira sheegay ma rabno dowlada xukuumadda waxeeda hoose inaan faahfaaqidno laakiin hadda wixii waa gabagabo wax la qaranaya male wax bari hore waxbarashada dowladda ma jirto imtixaankii lacagtiisii sana hore la qaada hadda lagu leeyahy sanad hore barooratan oo may ku leeyahay waaba kuu caddaynayaanba marka sida la sheegay waa inaan helnaa hoggaan baroortiisa waxbarashadaya oo u danqanaya annaga sanadkan qatar waxaan ku sugnaa inaan imtixaanka inaan qaaday macallimiinta lacagtooda waa maqan tahay wasaaradda maaliyadda ku maqan tahay hataa lagama danqanayo maalmaadkan hadda inaan hadda idaacadaha fadhiisano fundraising samaynaan aan- aan aan ku qasbannahay saan imtixaan u qaadno danqasho hataa ma jirto war reed eh macallimiintan lacagtooda keena imtixaankiya maba maba laga danqanaya hmm? gawaari lagshari ah iyo ba- wax kalena waa waa waa waa- waxaa laga yaabaa in ma- maalin walba la gado ama wax kasta la sameeyo marka eh, eh, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dad waxbarashada u danqada in ilaahay baalkii maxalla hoggaan nooga dhigo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annaga haddaan joogno iyo haddaan maqannahay iyo dadka naga dambeeya waxaan ku tatarsiin doonnaa in dowladda dhexe wixii ay ballan qaaday inay fulaan oo bajetka ah wasiirada oo dowla maamul goboleedyada ama dowlad goboleeda ayagana waxaan ku codsanaynaa commitmentay soo galeen wasiiradooda maaliyadda ayagana in percentage-ka ay ballan qaadeen inay fuliyaan international community-gana sidoo kale fariinaan u diraynaa inay qorshahan nala maalgeliyaan oo ay ay ay ay qorshahan la dejiyey inay maalgeliyaan si waxbarashada tayadeeda iyo tiradeedaba aan sare ugu qaadno ayagana fariintaas ayaan u diraynaa Een, dal aan qorshe lahayn ama qorshe waxbarasho lahayn haddii horumar ma gaarin hadda waa fiican nahay waagii hore sida la sheegay haddii tabarteenna sidaa iska ahayd waa naloo- waa naloo soo qorsheyn jiray laakiin maanta annagaa qorshaysanay marka waxaan codsanaynaa in nalagu maalgeliyo qorshaha lacagtiisa waa badan tahay shanta sano soo socota annagana inaan ku dadaalno dowladda dhexe waxay ka dabooli karto ee maamul goboleedyadana waxay ka dabooli karaan waa inay ka daboolaan een, international community-ga ama donoriska ayagana aad fariin baan u diraynaa oo ah inay hawshaa ay ay nala qabtaan maanta waxaa caddaatay maamul goboleed kasta wuxuu hayo iyo wuxuu u baahan yahay waxaan u malaynayaa hawshu iska saalinaan doonta iska qabsiga waa yaraan doonaa wixii la helo prioritiska meeshan ku qoranaa siday u kala horeeyaan ayaa loo samayn doonaa aniga haddaan sii joogo cidda miisaaniyadda ballan qaada bixiso ayaa priority leh cidda miisaaniyadda ballan qaaday maamul goboleedkii bixiya wuxuu ballan qaaday oo la soo shirtaga asagaasaan priority siinaynaa inaan mashaariicdiisa aan ka jawaabno aad iyo aad ay u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa tiimkii hawshan ka soo shaqeeyey iyo dadkii kale oo ku gacan siiyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa unesco oo iyadana baalkii technical advisor ka ahayd hawshan oo wax badan nala qabatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa g b e-ga isagana xafladan iyo shaqadii socotay naga bixiyey
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka haddaba wariyahayaga faadmo cabdulqaadir xasan oo booqatay gegada cigaal international oo si weyn ugu soo dhaweeyay axmed madoobe ayaa warkan nooga diyaarisay
shan iyo tobanka mey waa xilliga loo asteeyey qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee soomaaliya waxaa jira musharaxiin badan oo u tartamaya xilka madaxweynaha walow maanta qaarkood ay isdiiwaangeliyeen musharaxiinta sidoo kale maalmo kadib waxaa la gudageli rabaa dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta oo sida lagu wada qaadan doonto laba maalin hadda dalka waxaa ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka hadafka ay u joogaan muqdisho ayaa ah inay goobjoog ka noqdaan doorashada soomaaliya ee la filaya in dhowaan ay qabsoonto maalmihii u dambeeyey qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa kusoo qulqulaya gudaha magaalada tan caasimadda ee muqdisho madaxweynihii u dambeeyey ee shanta maamul goboleed ee kasoo degta garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa uu ahaa maanta axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland isaga iyo wafdigu uu hogaaminaya waxaa gudaha garoonka aadan cadde kusoo dhoweeyey xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka aqoon-yahano siyaasiyiin iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sifada axmed madoobe oo muqdisho u yimid ayaa ka turjumaysa inuu la mid yahay madaxda isaga ka horreysay ee maamul goboleedyada ee halkan joogta si xaalka doorashada iyo hanaanka ay wax u socdaan ay u indhe-indheeyaan doorashadan soomaaliya ayaa noqotay mid wax badan ka bedelan doorashooyinkii hore dalka ugu soo dhacay walow doorashadan caqabado badan ay hareeyeen haddana waxaa muuqata rajo ku aadan in dalka uu ka bixi rabo hubanta la-aanta siyaasadeed uu ku jiray faadumo cabduqaadiraad ee tv-ga dalsan muqdisho
mar kale kulan waacan saaxiibayaal aan kusii socona wararkeena habeene diiwaangelinta murashaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo maanta si rasmi ah magaalada muqdisho uga bilowna iyadoo shanta tobanka mey la filayo in magaalada muqdisho ay ka qabsoonto doorashada dalka maalinta loo aastayay murashaxiin badan ayaa maanta qaatay oo ugu horeeyay ra-iisul wasaarihi xasan cali kheyre haddaba walyahayga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warka noo diyaarshay
guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta xarunta aqalka sare ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya guddiga ayaa diiwaangeliyey musharaxii ugu horreeyey ee noqday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isagoo buuxiyey shuruudaha musharaxnimo islamarkaana qaatay shahaadada musharaxnimada guddiga ayaa diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha wadi doona ilaa tobanka bishan waxaana jira musharaxiin fara badan oo dalka dibaddiis ku maqan kuwaasoo la filayo in ay soo gaaraan shan iyo tobanka bishan mey oo ku beegan axaddana soo aadan ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya
waa mahadsan yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir haddii aynu kasii soconno wararkeena qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada gaalkacayo ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada shan iyo tobanka mey soomaaliya ka qabsoomaysa wariyahayaga naga sumaqaro magaalada gaalkacayo oo shacabkaasi mikrofoonka la dhex qaaday ayaa warka noo soo diray maxamed cabdulaahi sidhi
shaniyo tobanka mey sanadkan laba kun labaataniyo labo oo ay naga xigto muddo toddoba beri ah waxaa si toosa u bilaabmi doonta sida jadwalka ama qorshuu yahay doorashada madaxtinimada soomaaliya taasoo ka dhici doonta magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya shacabweynaha ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa dareenkooda ku cabiray shaniyo tobanka mey iyo sidoo kale musharaxiinta ay markaas sida gaarka u taageersan yihiin shacabka gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxay saaran tahay annagu qaasiyan anugu isbeddelka yaan awalba aad u taageersana haddana asagaa taageeraya musharaxiinta marka hadda annagu aan aadkii aadka aan leenahay hadday hadda ku soo baxaan dalka waxbay u qabanayaan waa musharaxiinta isbeddelka cusub weeye marka iyadaasaan soo dhowaynaynaa shakhsiyaad hadda anugu ma suntahayo laakiinse waxaan aad u soo dhowaynaynaa in isbeddelkan aad u danaynaya dhammaan mujtamaca soomaaliya dal iyo dibad meelay joogaanba waxay danaynayaan dadku isbeddelka bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta waxaan ka xumahay inaysan qof iyo cod aysan ahayn qof iyo cod haddaan nahay codkeenna iyo taageeradana waan muujinayn laakiin maanta baarlamaanka ra'yiga haddaan weydiiseen soomaali waxaa ka bixi kara gacanta shisheeye oo aan ku jirno waxaan aaminsanahay xasan sheekh maxamuud uu yahay anuu fikir ahaan ama xisbi ahaan xasan baan taageersay laakiin ra'yigiisa iyo maskaxdiisa iyo maamulkiisa nidaamkiisa markaan arkay nin naga fintixi kara shisheeyaha iyo dowladaha caalamka nin naga fintixi kara waxaa ka jira xasan sheekh maxamuud ka codsanayaa inay dalka u dooraan shakhsi hogaamin kara oo kartideeda iyo aqoonteeda leh dalkanna u jihayn kara horumar barwaaqo iyo baraaro waxaan si gaara uga codsanayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka iyo aqalka sare inay sanadkan u dooraan ama codka ay noo siiyaan mudane sheekh shariif sheekh axmed
layidhi shan iyo tobanka mey ayaa madaxweyne dalka hogaamiyaha baa loo dooranayaa baarlamaanka waxbaan u sheegaynaa baarlamaankii la doortay oo soomaaliyeed oo ilaahay hortii u dhaartay waxaan u sheegaynaa ilaahay hortiis baan haddeer idinku dhaarinaynaa inaad doorataan ninka shacbigu uu yani raalliga ka yahay anigoo kafeye maxamed cabdilaahi waxaan ku saadaalinayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in ilaahay ku guuleeyo dalkana isaga ayaa horumar gaarsiin kara shisheeyahana la diriiri kara ama amaba muxuu ahaayeete midnimada soomaaliya ka shaqayn kara mahadcelin ka sokow meeshaan waxaa maanta inoogu yihin saxaafadda nagu waraysanaysa araahdaydayna weydiinaysaa shan iyo tobanka mey bayna weydiinaysaa doorashada ka dhacaysa muqdisho maantay waxaa doorashada qofo jacaylkiisa ayuu ka hadlayaa anugu maanta jacaylkayga iyo hamigeyga waxaan siinayaa ninka la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur ninkaas oo wax badan siyaasadda lagu soo hadaldiyey baddii uu gata la yidhi ku caddaan weysay been laga sheegay naftiisa iyo maalkiisa oo la dhalaceeyey kabacdiinna waxaas ay been iyo buluutiko iyo wax siyaasadda laga saara ay noqdeen maanta soomaaliya ninka dhibaatada ay soo martay ka bixin kara waa mudane xasan sheekh maxamuud marka anigu waxaan xildhibaanada soomaaliya ka codsanayaa xasan sheekh maxamuud inay codkooda fiyaan maxamed cabdulaahi siidhi warbaahinta dalsan gaalkacyo
maxamed cabdulaahi sidhi aad baad umahadsan tahay bal markana inoo dhaqaasa dhanka siyruus oo dubka dhaganyihiin ayaa maahsha gantaal ay rireen ciidamada ruushka ayaa waxa uu laayay islamarkaasina u baabiiyey dad badan guryahoodii oo waxaa ku nafaaya dad aada u tiro badan in ka badan lixdan qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen gantaal markii ay soo galeen ciidamada ruushka islamarkaasina gantaalkaas oo ay si kuul ku yaala dambada dambaas ee ku taalla bariga ukraine gudoomiyaha gobolka luhansk seji haday ayaa sheegay in qiyaastii ay sheegayaan qof halkaa ku degan ay qabanqaabada dugsiga meel dhulka hoose ku taala ay kusoo rideen ciidamadaasi gantaal xoog badan kaas oo ay ku dhinteen shacab kor u dhaafaya soddon qofa waxay sheegeen in soddonka qof aan laga ay laakiin laga shaki qabo inay ka badan yihiin dadkaas saaxiibayaal bal markana qadar adeega bulshada guud ahaanba warkii habeen uu ina soo codsinaya anigu cabdiwahaab cirguja habeenkan waa naga intaas mar kale intaan hawada ku kulmana nabaaddiino
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel